أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xog dheeraada ayaa laga helayaa korneel murtad ah oo lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas boqolaal ruux ayaa ku dhimatay dacdad xooggan oo kusoo rogmaday gobollo ka tirsanaa dalka kenya kuwaas oo ka dhashay roobab xooggan oo ka da'ay dalkaas barka xooggan oo ay sababeen daadad ka dhashay roobabka xilliga guga ayaa ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bulshooyinka ku kala dhaqan deegaano hoostaga magaalooyinka kismaayo iyo waajid ayaa ka kala faa'iidaystay dowlaadda diini ah oo ay u soo gebagabeeyeen wilaayaadka islaamiga ah boqol iyo jubbada hoose ardayda dugsiga sare ee magaalada jilab ee wilaayada jubbada dhexe ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta dugsiga ee magaaladaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa korneel murtad ah oo lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho xaarta cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya howlgal fariid ah oo ciidamada mujaahidiinta habeenka xale ay ka fuliyeen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen korneel aadan axmed cumar aadan biid oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa booliska riddada haddana ahaa saraakiisha ugu sarreysa qaybta tababarada xarunta booliska riddada ee iskuul buluusiyo sarkaalkan ee hore usoo noqday taliyaha booliska magaalada baydhabo isagoona xilligaas geystay tacadiyo ka dhan ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaaladaasi wuxuu sidoo kale hore usoo noqday taliyaha booliska riddada ee degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho sidoo kale murtadkan ayaa hore usoo qabtay ku-xigeenka taliyaha booliska maliishaadka riddada isugu yeedhaa baambeyda booliska sidoo kale banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu habeenka xalay qarax ay la beegsadeen fariisiinka murtadiinta ee deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxa ay shalay weerar la beegsadeen maliishaad murtadiin oo ku sugnaa duleedka degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo sarkaal lagu magacaabo cabdirasaaq axmed daa'uud oo ah taliya urur ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi iyadoo sidoo kale howlgalkaas lagu dilay askari murtad oo lagu magacaabi jiray iftiin dhaarte dhanka xadbeenaadka kenya ee soomaaliya qarax kolonyo sriibiyiinta kenya lagula beegsaday inta udhexaysa buurta kaamole iyo deegaanka kaamboni ee dhaca xadbeenaadka udhexeeya soomaaliya iyo kenya waxaa ku baktay toddoba askari oo kenyaati ah halka qaraxaas uu ku burburay gaari koyl ah oo qordha sheekaha uu saaran yahay mahadsanid xaarif ganacsade soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi cali yare ganacsadahan soomaaliga ah ee lagu dilay wadanka koonfur afrika ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdirasaaq maxamed wuxuuna ka mid ahaa bulshada soomaaliyeed ee wadankaasi ku nool saacadihii lasoo dhaafay ayaa kooxo burcad koonfur afrikaana ku dileen magaalo ku taalla waqooyi galbeed ee wadanka koonfur afrika halkaas oo xarun ganacsi uu ku lahaa mid ka mida jaaliyadaha soomaalida ee ku nool wadankaasi oo dhacdadan dilka ah kadib la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya qaabka ay wax u dhaceen lillahi wa inna ilayhi raajicuun Eh, magaalada bunjrum waxaa lagu dilay eh, marxuum cabdirasaaq maxamed En, allah u naxariiste marxuum cabdirasaaq maxamed wuxuu ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee dukaamada ku lahaa magaalada Eh, magaalada bunjrum waxay u jirtaa magaalada ristamark boqol afartan iyo shan kilomitr En, marxuumka ilaahay waxaan u weydiinaynaa jannada firdows inuu ka waraabiyo eheladii iyo dhammaan eh, walaalihii uu ka tegayna samar iibaan uu ka siiyo wadanka koonfur afrika ayaa ka mid ah meelaha sida aadka soomaalida ay u degan yihiin islamarkaana ay ka samaysteen ganacsiyo kala duwan waxaana badanaa soomaalida halkaa loogu geystaa dilal tirabeel ah oo ay geysanayaan kooxo gangistara ah dowladda waddankaasi ayaa ilaa hadda qaadina wax tallaabo ah oo looga hortegayo ugaarsiga soomaalida waddankeeda ku nool mana muuqato wax ifafaale ah oo yeeran kara dilalka joogtada ah ee lagu hayo soomaalida u tahriibtay waddanka koonfur afrika mahadsanid walaalka caliyare boqolaal ruux ayaa ku dhimatay daadad xooggan oo kusoo rogmaday gobollo ka tirsan dalka kenya kuwaasoo ka dhashay roobab xooggan oo ka da'aya dalkaasi sida uu ku waramayo cabdiqani maxamed waddanka kenya ee dhaca bariga afrika waxaa weli ka da-aya roobab xooggan oo mahiigaan ah kuwaasoo ay ka dhasheen fatahaado sababay dhimasho barakac iyo burbur hantiyadeed wararka ka imaanaya waddankaasi ayaa sheegaya in ku dhowaad laba boqol oo ruux ay ku dhinteen daadadka iyadoona ay ku barakaceen boqol iyo konton kun oo ruux oo ku noolaa xeryo ku yaala gudaha waddankaasi mas-uuliyiinta dowladda ayaa ka digay khataraha roobabka daadadka wataha ee ka da-aya waddankaasi iyadoona dib loo dhigay furitaanka iskuullada waxbarasho ee waddanka kenya war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada dalka kenya ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay furitaanka iskuullada oo la doonayay in isbuucan dib loo furo maadaama iskuullada qaarkood ay biyo fariisteen halka qaar kalena ay waxyeello soo gaartay waddanka kenya oo ay maraan webiyo dhowr ah ayaa laga cabsi qabaa inay kasii darto xaaladda fatahadaha waxaana weli gudaha waddankaasi ka da-aya roobab mahiigaan ah oo toddobaadyadan si xiriir ah uga da-ayay gobolada dalkaasi waad mahadsantahay cabdiqani barakac xooggan oo ay sababeen daadad ka dhashay roobabka xilliga guga ayaa ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan casaam carfaad ayaa si ambaqaadaya warbixintan magaalada beledweyne waxaa maalintii labaad ka socda baraka xooggan kadib markay saameyn ku yeesheen daadad kusoo rogmaday magaalada lagana barakacay qaar ka mid a xaafadaha dadka qaar ayaa u barakacay bannaanka magaalada iyadoona laga cabsi qabo inuu fatahad webiga uu ku sameeyo roobkaas waxau sababay inay soo rogmadaan daada aad iyo aad u xoog badan oo ka soo gala dhinaca bariga saamayn badan ayuu ku yeeshay dadka shacabka reer beledweyne maxaa ku waxaa qoysas aad aad fara badan oo saameyn xoog leh biyaha soo geysteen magaalada beledweyne hore waxay ula daaldacisay maamul iska soo horjeedo iyo maalin caqabad ku hayay haddana waxaa uguso darsoomay biyobaxo iyo fatahaado marka shacabka reer beledweyne waxaan leeyahay waxaa lagu xoolaya kan alxamdulillah dhan aan ku sabarno daadadkan ku dhuftay magaalada beledweyne ayaa imaanaya iyadoo roobab xooggan ay ka da-aan saacadihii lasoo dhaafay kuwaasoo saameyn xooggan ku yeeshay xaafadaha kala duwan ee magaalada mahadsanid cazaam bulshooyinka ku kala dhaqan deegaano hoos taga magaalooyinka kismaayo iyo waajid ayaa ka kala faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay u soo gebagabeeyeen wilaayaadka islaamiga ah boqol iyo jubbada hoose aynu ku horumarno bashiir muxudiin abu ayman iyo dadka dowladda loogu soo gebagabeeyey deegaano hoos taga magaalada kismaayo garinkii dambe ee shalay waxaa deegaanka bakhdad ee hoostaga magaalada kismaayo ka dhacday munaasabad gebagabe u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaankaasi taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee kismaayo iyo waxgaradka deegaanka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa lahaa agaasinka dowladan socotay muddada saddexda maalmood oo ay ka faa'iidaysteen dumarka deegaankaasi intii ay socotay dowladda ayay dumarka deegaanka bakhdad ku qaateen kutubta kale ah duruusul muhim ah licaamati lumma fadlulcilmi iyo sidoo kale kitaab ka hadlaya sifada ay leedahay gabadha muslimadda iyo muxaadaraad ugu horeyn qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka bakhdad ee hoosaga magaalada kismaayo ayaa ka hadlay dowladda iyagoona dardaaran qiima u jeediyey dumarkii loo qabtay
maagtii lagu soo xirayo dowladda aan annagoo odayaalna ka soo qayb galnay runtii aada baan walaayada degmada kismaayo mahad aan lasoo koobi karin ayaan u mahad celinaynaa gabdhaheeni inta meesha isugu imaatay runtii waa inta cashiiradeena aheed waaye intaa matelayna odayaal aan ka ahaan waaye aad waxaan runtii u bogaadinaynaa waktiga laydin siiyey cilmiga iyo diinta laydinku shubay waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu kuwa qaato inaad noqotaan oo ku cilmi falo intii idinku dul akrisana ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay u saaro inaad marka koowaad waxbarashada diinta ay isu taagtaan waxbarashada diintana weyne iyo yari midna male gabadha intayna mashaqoobin inay isu taagto oo malcaamada yimaadaan oo madrasada yimaadaan oo qur-aanka ay bartaan kabacdi cilmiga usii gudbaan markaasay bulshadu kulli way wanaagsanaanaysaa inagu ka odayaal ahaan dhegihii weli wacdiga iyo waanada qaata allah inaga wada dhiga kulligayna dhagaha u fura xel qaama xaafadda keliya ayaan waxba lagu sugin xeshood male diintu maadoo inta leeg baa hadda lagu bilaabay rabinaas ama alif lagu bilaabay wax la yidhaahaa ma jiro idinkuna kuwii soo ajiiba diinta waxbarashadeeda oo ku dadaala diinta u dadaala oo keena yimaada ilmahooda ku tarbiyeeya waa kuwan qaar ka mid ah dumarka deegaanka baqdaad ee ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya waxyaabihii ay faa'iideen magaceyga waxaa la farxiyaa aan cabdulaahi dowra ayaa noola qabtay saddex beri ayuu noo saatay magaalada baqdaad waxaa noogula qabtay fadlul cilmi sifaatu marata muslima iyo duruusu muhima mar kasta in noogula soo celceliyo ayaan ka codsanaynaa dowrada dhammaan shucayb maxamed deegaankan joogana baqdaad waay waxaa noola qabtay dowra saddex beri ah saasoo aan ka faa'iidnay fadlul cilmi sifaatu lmar'ati almuslima adduruusu lmuhima licaamati lumma dowladda waxaa ka waxaa ka qayb galay dhammaan dadka ku nool baqdaad dumarka ah muslimiinta ah dowladda mar walba in lagu socdaa dowladan uu soo xiray maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayna ka faa'iidaysteen haweenka deegaanka baqdaad ee hoostaga magaalada kismaayo ayaa ku dabafeelaysa dowlaad silsilada ah oo maalmahan maktabka dacwada uu qabanayay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose kuwaasoo bilow u ah diraasada maraakiistii xirna tani aakhirkii bishii ramadaan sidoo kale cabduqaadir rabbaani ayaa waxa uu ka warramayaa dowri diini ah oo lagu soo gebagabeeyey deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada bokool dowradan ayaa loo qabtay dad boqolaal ah oo ku dhaqan deegaanka la faale oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bokool dowrada ayaa socotay muddo toddobaad ah waxaana lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ka mid yihiin kitaabka tarbiyatul islaamiya iyo muxaadaraad ka hadlayay waaqaca jihaadka iyo guulaha muslimiinta bariga afrika gabagabada dowradan waxaa ka hadlay qaar ka mida bulshada deegaanka ee loo qabtay dowrada waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay kaga faa'iidaysteen muddadii ay dowradu u socotay لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ما معنى الوضوء هي استعمال الماء ظهور في الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة في الشرع كم شروط الوضوء وما هي؟
شروط الوضوء تسعة وهي الإسلام العقل التمييز النية انقطاع موجب الاستنجاء أو الاستجمار ظهورة الماء واستباحته إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة دخول الوقت على من حدثه دائما كم فروض الوضوء وما هي؟
فروض الوضوء ستة وهي غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مص الرأس ومنه الأذنان غسل الرجلين إلى الكعبين الموالاة الترتيب يا أيها الذين الذين دولك ألئنا برهم بينو كتب وسنك فرض ويلي عليكم كوركين الصيام صوم لسنك فرض ويلي كما سدي كتب لنك فرض ويلي على الذين دولك من قبلكم اسم بسنك هرين لعلكم ما يبهكي كتين تتقون ديسن لك أبستان ما هو جلباب الشر جلباب كشر ما هو جلباب كشر أنت أستر المرة بلا ما يتأستر جميعا بدنها بدن جدا ما أنت أنا الرجال رجالا كأستر غير محارمي ولا محارم جبن قائما ما حكم جلباب جلباب كن جاي ما حكم هو جلباب كن جاي واجب واجب على المرة المسلمة بلا أنت مسلمين تنا واجب كي كم شروط الجلباب جلباب شروط يا جاي ما شروط الجلباب جلباب شروط يا جاي ثمانية تنسية أيا أنت ما يجيك haneen gebagabaayay toddobaadkii haneen daraari casharkii dowladii walaalana muslimiinta ah haneenka targalanayoon ilaahay waafajiniishaanan yaayantageeka inta haneen gebagabaawi may baang mahan dagaaneh walayada islaamka oo dowladun haneenka igaasinte haneenka targali kori hoos dhatiyoba haneen maamulli ayaa mahad iskule may kale hadalkayka dareey macalimiintii gaar ahaan casharka haneenka rahaayan ayaa mahadla mahadangnagee may kale codsadaan walaalaha muslimiinta ah walayada islaamka ah inayatana madudanba haneengnagadan anoo wargaban deegaankan lafey iyo deegaano dhowr ah oo dhaca duleedka degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool bulshada ku dhaqani ayaa si weyn kaga faa'iidaystay dowraad sharci ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah bakool uu usoo abaabulay si ay dadweynuhu uga faa'iidaystaan barashada diintooda iyo ku camalfalkeeda ugu dambeyntii ardayda dugsiyada sare ee magaalada jilab ee wilaayada jubbada dhexe ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta dugsiga ee magaaladaasi cismaan axmed uubow ayaa tafaasiisha warkan haya wuxuu ahaa bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyey kaasoo ay dhigeen ardayda dugsiga sare alhijra ee magaalada jilib dugsiga sare alhijra oo ah goob ay ardaydu ku bartaan culuumta shareecada iyo midda maadiga ayaa intii ardaydu ay ku guda jireen bandhigga waxa ay ka hadleen culuum fara badan oo ay ku soo barteen alhijra تقع الصومال في شرق إفريقيا بالمنطقة المعروفة بالقرن الإفريقي ويحدها من الشمال خليج عدن ومن الجنوب المحيط الهندي وكينيا ومن الغرب الحبشة يستخدم الحساب لتحديد أمور عديدة مثل الوراثة وقياس ضغط الدم ومعرفة مستوى سكر الجلوكوز ومعرفة درجة حرارة المريض وفي مجال العسكري لا يستغنى عن الحساب القياسي مدى مدى الأسلحة وإحصاء عدد الجنود فالفيزياء هو علم له صلة بمجالات مختلفة مثل مجال الطب ومجال الهندسة ومجال الاتصالات ومجال النقل والحديث ومجال الشؤون العسكرية جاذبية الأرض شيء معروف يدرس في علم الفيزياء واكتشفها الباحثون في حديث الزمن ولكن القرآن الكريم أشار إليها قبل زمان بعيد قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay bandhigga ardayda dugsiga sare alhijra ayaa ku bogaadiyey heerkooda aqooneed isagoona sidoo kale kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalka waxbarasho muwaadkii santiifiga ay haddaan arkahayey ee tajriibka ay dhallinyaradu ay soo bandhigahayeen iyo muwaadkii kale ee aanba aalada ahayd sida naxwadii iyo wixii la midka ah runtii anugu aad iyo aad baan u kamanayaa alhijra kan aad bilowdeen dhexda ha kaga tagina hore u dhammaystira xataa gabadhay haddaad hooyo noqoto adoo hooyo aad jaamacadda dhammaystiri kartaa adoo jihaad aadaad qimo ka qaadan kartaa intisaab ka qaadan kartaa bahasha yaan loo kala tegin in badan oo badan oo badan baa loo soo halgebay halka maanta aad maraysaan mar kale ardayda ayaa waxaa isbarbardhig ku sameeyeen waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka iyo midda ka jirta magaalooyinka ay gaaladu haystaan iyagoona ku faanay in ay wax ku bartaan hooska shareecada sidoo kalena ay haystaan manaahij saafi ah lagana ilaaliyey wax kasta oo lidi ku ah shareecada islaamka ardayda dugsiga sare aljira secondary school bandhig cilmiyeed aada u weyn kaas oo lagu kulminayo mawaadda sharciga ah iyo mawaadda tajribiga ah mawaadda sharciga waxaa ka mid ah haddii aan sheego fiqigii caqiidadii tafsiirkii naxwihii mawaadda tajribiga sidoo kale waxaa ka mid ah kiimiyaagii axyaagii fisiyaagii xisaabtii juqraafigii أنا وحنا نحكو برنامج إسلامية أنا وحنا نحكو برنامج سيدو كله تحت راية الإسلام وتحت دماء الشهداء خارج الولايات waxay ardayda wax ku baraan manaahij xunxun ee ugu magac diraan UNESCO ama UNICEF ama waxbarashada taala wilaayaadka islaamiga ah waa manhaj ku saleysan calaa minhaaji nubuwa kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam bandhiga maanta meeshaan ka dhacay wuxuu ahaa bandhig tayadiisa aad iyo aad u sareyso waxaana kusoo bandhigaynay waxyaabo aan soo baranayna muddadan oo dhan waxaana ugu mahadcelinaya allah subxaana watacaala waxaan dhigtaa dugsiga sare ee jira gaar ahaan fasalka ugu dambeeya sida uu ii sheegay maamulka xarunta dugsiga sare alhijra ardayda ayaa waxa ay dhowaan gali doonaan imtixaanka gabagabada iyagoona intaasi kadib ardayda aadi doonaan waxbarashada jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib waad mahadsantahay walaalka dhuubow walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu